بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا casharkii hore halkiina ugu dambeysay ama meelihii lafdigii qaala uma qara'a fii qira'ati cabdillaahi wadalika mustaqarun lahaa oon markaa idhi dee halkana qaa'ilkii kuma sugnaa bal waan soo yar eegi doona hadday shuraaxdu qaa'ilka magacaabaan kolley waxa weya sharax lagu magacaabo albaxru muxiid oo sheekh adigu imakaba sheekh maxamed cali aadam la idhaahaa reer walli uu leeyahay ee cibaaradiisu waxay inuu kaba dhigay raawigii xadiidka warinayay uun macnuhna uu yahay uma qara'a waa aqriyay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fii qira'ati cabdillaahi wadalika mustaqarun laha maanaa rasuulka ilahay qira'adii cabdillaahi aqriyay baa dee laftigu soo baxay macnaa markii dambe rasuulka ilaahay dabadeed qira'adii uu cabdullahi ibni mascuud aqriyi jiray oo dee matala limustaqarin laha baynu kutubta ama masaaxifta inooguba sugan ibn mascuud baa rasuulka ilaahay dabadii qira'adan aqriyi jiray buu leeya markii dambe dee qira'ada u cabdillaahi aqriyi jiray ama ibnu mascuud ayaa rasuulka ilaahayna halkan lafdigan sida kuba sugan markii uu dee xadiidka oo ama arrintan ugaba warramayay abu dar uu aqriyo wadalika mustaqarun laha bal taasi waa mid kale habeenkii dhaweydna ishkaal yar baan yar muujiyey oon yidhi aniga waa ishkaal igu raagay marka la ega xadiidkan aan lahaana de haatan waa labaatan sanadoodba waa ka badan yahay weli ishkaalkana anigo xalkiisa saasa hataa ilaa alayla xalkiisa haddaan dee bal imaka on halkan deg deg oon sheegayaa ma jirteen xadiidka ama laba ishkaal baabuu noqonaya ishkaal keliya ma noqonayo mid waa kaa horean leeya muddo dheer baa adiga uu iguma taagnaa midna waa mid kaleo de isna xadiidkaa kuba sugan marka waxayd waa lafdigii wayadac aljizya nebi ciise marka uu soo dego wuxuu sida nawowiya uu halkan kuba sharxuu raajix yeeliyo qowlka kalena fogeynayo jizyadii wuu ridayaa meeshuu ka saarayaa oo macnaa waxa weeye kuwii kufaarta ahaa nasaare iyo yahuud ba lahaa nasaare iyo yahuud ba lahaa imika ay shareecadeena kaba mid tahay hadday aqbalaan jizyadii inay bixiyaan ay aqbalaan in dagaalkoodii la iska daynayo sida suuratu tawbaba ilaahay dee inoogu sheegay waktigaa waa la joojinayaa taas iyadoo shareecadeena kaba mid ah waayo shareecadeena wax ku xukumaya ee ma aha isagoo rasualo kale iyo nub arrin kala wata ee waa xaakim xukaamtii ummaddeena kaba mid ah macnaa lagama aqbalayo oo wuxuu ka aqbalaya waa islaamnimo ama markaa waxaa u joogaan laba arrimood weeye ayun baaba dee iyagii laba gudmo inay islaamaan iyo in de waxa weeyaan la dilo wax kaloo ka dhaxaynaya ma jirto taas baa bal matala nawon waa tafsiirna xadiidka lagu sharxay waxaana aan dee soona sheegnay laba macnoo kaloo bal meesha jira mid waxa weeye wayadaca aljizyata jizyadii buu dee min gayri muxaabaat qolooyinka ahlalkitaab guud ahaan ama kufaartii ayuu jizyadii dul yeelayaayo iyagina labay markaa mid noqon inay islaamaan iyo inay uhogaansamaan arrinkan dee islaamnimo jizyadii aqbalaan oo dee dad isdhiibay ay noqdaan labadaa midoo markaa jizyadii uu qarirayaa dhammaantoodba baalka badan ee fa badanayaana waa jawaanibta uu kaba imanayo midka kaba mid ah taasna waa tafsiir bay noqonaysaa ama sharax in waana dee kolley qaadiciyaad iyo qolooyin ay soo naqliyeen waj saddexaad oo isaguna bal meesha jiraya waxa weeye oo in kaa hore ayuu la mid yahay laakiin janib buu kaga duwan yahay jisyadii buu dejinayaa waa ridayaa oo waa ka daynayaaba ee laakiin dee marka dhulkuna wixii kanaa-isteedii soo saaro khayraadkii bato maalkiiba cid aqbalaysa la waayo qaaditaanka la qaadiyo jisyadiibaa wax dee baahi baaban jirin waa laga maarmayaayo sidaasaan jisyadii loogaba daynaya iyadoo macnaa aanay sida tii hore ahayd inay jizye bixiyaan iyo inay islaamaan labadaa wax ugama dhaxayso macnaa waxa weeyaan islaamkoodii de hadday islaamina waa halkeed eh laakiin jizyada daynteedu waban loo baahnaynba bal marka halka ishkaalku jiraa waxa weeye haddaan idhaahno jizyadii buu qarirayaayo wada sugayaayo kufaartii dhammaantood ku qarirayaa iyada xadiidkan dambe marka dambe aan aragnay wax dee kama dhaxaynayso inticaarif oo xadiidkaa dambe markuu ahaa dee waxa weeye in waxa kol hadduu isagu yimaado islan dee wax la albaabkii toobaddu waa xidhan yahay cibaaradan ah jizyadii buu korkooda yeelayaa kama dhalanayso dee halkaa inaan islaamkoodii waxa weeyaan aan la aqbalayn kama dhalanayso taas oo kale haddii la yidhaaho dee looma baahno waa la iska daynayaana ishkaal labada midna ba jira lakiin ishkaalku wuxuu jirayaa jizyada ayuu waxa weeyaan la nasakhayaabo dee iyadoo shareeca rasuulka ilaah imika sii bayaamiya ay tahay ama waqtigaa kuba qaydan tahay oo iyaga ama inay islaamaan ama in la dilo unbaa xaaladoodu noqon iyadoo haddana xadiidkii dambe kitaabka inooguba sugnay aan soo aragnay ee kuba sugnayd inaan kol haddii dee isagu uu bal matalan dajaal yimaado dee ciisana waa dajaal dabadii buu imanaya albaabka toobadda la xidhayo marka halkaa waxaa ka dhalanaya dee islaamnimo aan lagaba aqbalahayn maxay faa'iidadu tahay loogu qasbayo loo xambaarayo in haddii la yidhahdo islaam mooya wax kale kama aqbalayo dhinac kalena ay tahay albaabkii toobaduba dajaal markuu yimi buu kuba xidhmay meesha waxaa soo baxaysa un in iyagii la ilzaamiyo waxaan waxba u tarahayn oon anfacahayn oo halkaasaa ishkaal ku jira waana ishkaalka marka aan leeyahay anigu muddo dheerba ee qolooyin matalan oon idin habeen ka dhaweyd sheegayay kollay mid waraaqiistii waan hayaa mid waraaqiistu ay fiicnaay oo ilaa dee sagaal jawaab su-aalood oon lahaa buu kasoo wada jawaabay tan dee meel buu igu ixaaleeyey unoo sharaxa labaad ah labadooduba fatxulbaari un bay xaafin xajar un bay bal u ixaaleeyeen lakiin wax jawaabo muqnic may jirin bal matalan tan baan imika iskaga soconaynaa waxaan iskaba dooranaynaa walow lafdigaan axmed kasoo naqlinaya uu jiro dacwadu mid keliya noqon doontaa bal intaa waxaasoo dhan ba iskaba dayno haddaan qaadano jizyadii ayuu wada yeelayaa korkooda uu yeelayaa oo uu ku wada sugaya macnaa taqriiru jizya ay noqoteen ay naskigeed iyo rafcigeed aanay noqon ama uu kaba daynayaa iyadoon loo baahnayn daraaddeed xadiidka inoo soo so xadiidkii aynu soo aragnay xalay ishkaal maba jiro bal taa haddaan saasaan ku dayno ishkaalka waaba walow dee aanay imika jawaab muqnica ahayn aniguna waata igu taagnaydoo arrintuu lafdiga axmed iyo uu yar mucaarada kaba imanaya bal taasaan kuba daynaynaa lakiin arrinta ishkaalka kalee jira waxa weeye xadiidkan aynu soo aragnay isna habeenka dhaweyd ee ahaa ثaلaaث إida kharajna laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fi iimaaniha khayra طuluucu shamsi min maqribiha wاdajaalu wadaabat اlardi saddexaasi hadday yimaadaan nafna iimaankooda lama aqbalayo aan markii hore iimaan lahayn ama camal saalixay laba timi lama aqbalayo aanay markii hore aanay samayn jirin saddexdii waxaa kuba jira dajaal oo sida daahirka aayaadka ka ugu soo horeeya khaasatan kowniga ah waxaa midna ay daabat lard ka kalena waxa weeye waa duluucu shamsi min maqribiha bal axaadiid kala dunayd oo dee barhkoodna aan kitaabka kuba soo aragnay kuwana dee kutubta kaleba iyo meelo kale iyo riwaayad kale ay nooguba sugan yihiin waxaa kuba sugnay dee intaanay cadceedu xaggaa galbeed kaba soo bixin in tawbada la aqbalayo intaanay soo bixin marka la aqbalayo xadiidkana saddexan mid kamida hadduu yimaado albaabkii toobadda waa la xidhayaaba inooguba sugan marka ishkaalka tana jira waxa weeye de haddii dajaal soo bixitaankiisu bal daabada aan idhaahno cadceedii baabay maalin la dhacaysaa ama waabay kaba dambeynaysaa aan idhaahno lakiin dajaal oo kale soo bixitaankiisu oo nebi ciise kaba soo horeeya oo albaabkii toobadda xidhay axaadiisan ah dee intaa cadceeddu aanay soo bixin ruuxii toobad keena toobadiisi waa la aqbalaya iyo tan nooc tacaarud baa meeshii jiraya ama tanaafi baaba jiraya haddii dee in la yidhaaho dajaal iyo cadceeddaa kasoo wada horeysa oo lafti xadiisna sidaa kuba yimi haddii la yidhaaho cadceeddaa kasoo horeysana iyada caadi baabay ahaan layd lakiin waxaa jirto kollay dee sida waaqaca dajaal inuu soo horeeyo kollay nebi ciise yajuuj iyo maajuuj soo bixitaankooda kuwa dabadood inay cadceedu iyo ay imanayaan oo caalamka sare isbedelkiisa kuba imanayaan bal markaa waa ishkaal jira markaa shuraaxdii iyada kitaabka muslim ee sharxay bal horta halkaa hore ishkaalka hore xaggan ah tan iyo kaa kaba dhexeeya haddii aan idhaahno jizyadii ma aqbalayo uu daynaya islaamnimo mooyo wax kale lagama aqbalayo dajaal tan nooc mucaaradaa jiraysa waa ta aan soo sheegnay xaafid xajana kolley kalaam dheer buu yar leeyay umuurahan talkhiiskeeda mujaladka ko iyo tobnaad kitaab riqaaq ama xadiidka lix kun iyo shan boqol iyo lix marka uu sharxayo taas buu bal matalan hadal dheer ku leeyahy kolley ay u exaaleeyaan bal marka haddaan jaanibka ishkaalkaa kagaba baxno tan baa yar imanayso qolooyinkii kitaabkan sharxay intii aan u laabnay kolleyna balaa dee majmuuca kaba mida waan u laabnay barhkood saa suyuudi oo kale diibaajkiisa baabkan xadiidkan cadceedun buu kaba dhigtay kan mabuu dhigan waa dabcadiisan dee maka madbuuce ballam isxaaq alxaweyniy ay madbuceeyeen in xadiidkani kumaba jirino waana kitaab kolley dee kalaamkiisa aada isagaba yaryahay maaziro kale almuclimkiisa isaguna waa kitaab cashara cashar san loo dhigayuu fawaaidii uu sheegayaa la ururiyey ee mu ahayn kitaab saas oo kaleo isagana baabkan wa ama waxyaalaha waxba kamay sugnayn qaadiciyaad oo kale isaguna arrintan ishkaalkiisa iyadana soo qaadas alahaan kitaabkiisa ikmaal lmuclim iyo nawowi oo kale qurdubi oo kale oo isaguna aan halkan intoodu midna soo qaadin markaa noocan ishkaal ee meesha jira soo qaad may lahayn waxaa jirta in laba sharax oo midi waa kitaab la yidhaha fatxulmulhim oo nin hindi leeyahay kolley tatimadiisa nin shaksna baa kitaab filay wali inuu joogaaba leh fatxulmulhim baa la yidhaha waa iska shuraaxda waaweyna kitaabka sheekuu lahaayoo uu sheekadiisa kamid a almaxmuud uu magaciisa ku magacaabay ayaa wuxuu kasoo naqliyay hadal yar oo muqtadabo o wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisa waxa weeye waa majmuuc laayaat ujeedadu saddexdaas isugeyntooda markay yimaadaan saddexdani wada dhacaan waxaa laga yaaba ina dulucu shamsi ama daabadi inay udam saddexaas markay wada yimaadaan majmuucooda maha mid mid majmuucoodu albaabka toobada u xidhaya markaa taas macnuhu noqdo dajaal oo kale kuma xidhmayo laakiin waa majmuucooda markay saddexaas ay dhammaadaan ay israacaan ay albaabka toobada uxidhaya waa hadal malaad moodo nooc yar ishkaalka jawaabkeed waxaa kaloo arkay kitaab ninkan ubi la yidhaaho ikmaal ikmaal lmuclim iyo midka isaguna laba socdo sunusi sharxiisa laba sharaxoo wada socdo kala yar ka ikmaal ikmaal ba weynba ayaa labadu isku hadal bay ahaayeen be waxun baabay marka ay yidhaaheen de saddex taasi waxay keenaysaa inay cadcadda usoo horeyso taasna waaqaca marka la eego nusuusta kalea diideysaa oo ayagu yidhahen ta labaad iyo ta koobaad midna ta saddexaad aanay noqon ta koobaad ay noqoto si arrinta ay u noqoto axaadiiaad cadcaddu markay soo baxday albaabkaa xidhmaya aanay waxyaalaha kale mucaarada aanay ma tanaafi ugaba iman iyaguna intaasa hadalkoodu ahaa laba sharx baa jira waktigeedna mala sharaxade ugu dambeysay kitaabka kolley minatulmuncimna mubaarka furiisna ma soo qaadin nin fatx muse shahin lahi la yidhaha isaguna dambeeyo fatxulmuncim kitaabkiisa la yidhaha isaguna ooda madbuuce isaguna hadalla xaafid unbuu soo naqliyey uno dambaan kuwa aan meeshaasi ay kuba sugnayd ay tahay laakiin wax dee ishkaal udhaadhaci may jirin he labada sharax baa jiro mandiqadeena labaduba weeye de inagu soomaali maha laakiin waa mandiqada waa etoobiya sheekhna waa sheekh reer walla sheekhna waa sheekh baroma oo labada sharaxe ugu dambeeye muslim leeyahay waliba markaan araynahana sharaxyada jira waa kuwa ugu waaweyn waa kuwa ugu waaweyn sheeka reer oromo ama reer harar waa tan sheekh maxamed amino sheekan dee lamiyotafaalkiaba sharxay sharxiis iminka dhowr sanadood buu madbacaysan yahay alcowcab lwahaaj buu ku magacaabay lix iyo labaatan mujalad buu ku madbacaysan yahay buu ku madbacaysan yahay kolleyna mujaladka afraadi oo meelahanba ah isaguna waxaad moodaan sheekhu inaanu yar naaqid ahayn oo daabada markuu ka hadlayo waxyaalihii akhbaartii kutubta kusoo aroori jirtay saasay u eg tahayo intaasay soo kala baxaysaa waxaasay odhanaysa waxyaalihii buu ururiyey oo inta badan wax dee ka sugan waxaynu sugi karnaaba aanay jirin wax khabar saxiixa kuba yimo marfuuci aanu jirinood moodo inaanu markaa yar naqdi aanu lahayn sheekhan sheekh maxamed amin labada ka weyn isaguna meelahan waxba may jirin walow kitaabku waasac yahay sheekhan kale sheekh maxamed cali aadam oo kale calaaqadan aan leenahay oo imika sharxiis dee weli haatan mala waa dhowdhowya ama dhamaaye laakiin ma soo wada bixin oo ajzaada ka madbacaysan intaan yaa ko iyo tobanka hore ilaa dhowr iyo labaatan albaxr muxid baa la yidhaha oo kan mujalad aan sidaba imika aan sido imikana waxaan maqlay dadkii xajka ilaa saddex iyo labaatan way soo baxeenba kolleyna hadduu sidii hore ku wada ku wado dee afartamiyo u dhaafaya hadduu inta dambe gaabiyo de mooyaane oo dhan kolley bal isaguna hadalada xaafidun buu meel ku yar ururiyey ee laakiin wax ishkaala bal waxaan leeyahy wax aad moodo nooc yar ishkaal yar fahamkeed kuwa yidhi waa majmuuc laayaat iyo kuwan isagu yidhi oo kale waa majmuuc laayaat oo kale yidhi iyo hadalkaas snusiyana iyaguna ishkaal xalimahayd bal inta arkay waa taas oo kale laakiin waxaan leeyahay ishkaalku kolley haddii bal majmuuc laayaat la yidhaaho markay isu wada tagaan ay wada dhamaadaan ba oo cadcadda ay ugu dambaysaa la xidhaya kuwana mdina iyo calaamaadkii baa muuqmuudo waxyaale la isaga warramayo qayb ahaabaa imaka xaqiiqo noqdo kolley arrintii waa lagu sii siqaya haddii la yidhaha saa barhkood ama sheekha hibdigii uu leeyahay waaba dee wax la garto haddii kale laakiin dee kolley tii nusuusta adag ku timid duluucu shamsi maqribaha aayaddii qur-aankana in ay nooguma fasirnayd axaadiid kaleo kala badani kuma yimaadeen bal xadiidkan riwaayadu kolley ishkaalka jira kaa weeye mana aha inaan anigu ishkaal ka xaliyey laakiin waxaan hortiina dhigay bal umuuraha ba meesha jira kolley sharaxyadaasna waan u wada laamo de waxaan hayiyo waxaan ku isticmaalay matalan ahaan aqraas ahaannan kuba hayo la isticmaalay wayo kolleyna waa wax la wada heli karo maktabal waqfiyana de waxaan ku jirin un labadan dambe ethoobiyaanka lakiin imaka alwaqfiya ma alkawkab way geliyeen walaad moodo malaa kolkol inay rafciyeen oo kale alkawkab lwado markaas alwahaaj ka u kuba magacaabay oo isagaba dee taasaan adeegsanayay bal ishkaalkii jiray kolle waa kaase haddaan taa wadaicu jizyata macnaa taqriirkood guud ahaan oon kaba dhigno sababahay maalka ku badnaanayaan xadiidkan iyo kaasi imaka tacaarudkii ma jiro lakiin kan dhexdiisa arrintu imanaya lakiin haddii sida imaam nawowi kuba fasirayo kolley waxay u baahan tahay jawaab bay uba baahan tahay weli jawaabtaasna aada iguma caddaan leeyahay xaas de wali oo ama muddo dheerna ay ahayd in badanna aan egeegay hadallada xaafidna ayu yar dhowdhowyino isagu yar de naaqida xaafida aada u taan badan oo riwaayaadkana jamciyo kolkol yar bal kala horraysintoodi iyo umuurahaasna uu tatabucay baabu badi lwaxyi ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu u baabaysan yahay waxyiga bilowgiisii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh lagu soo bilaabay macnaha bal waxyigii dee waa kano waa u yimi rasuulka ilaahay anwaacna waxyigu waa uguba imanayay bal haddaba markii ugu horreysay waxyigu yimi iyo umuurihii kuba tacalluqsanataa baabkeed wey xadaثnي abu الطاhir أحmed بن cمr بن عبd للh بن cمr بن صrح qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاب qال xadaثnي cروة بن الزبير أن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت snadku nin csubi kuma jiro مqadimadii intii ka dambeysay raggan waa soo wada arkaynay lixdoodaba caaishana waa أm المؤminiin rasuulka ilaahay aweynadiisa ahayd baa أخbaratu curwo u warantay kolley horena san marar isugu soo sheegnay lafdigan azawj ninka iyo naagtaba zawjun baa la yidhaahaa luqada fasiixa ah walow ay luqo iska jirta ay tahay iyadoo zawjatun la yidhaaho markaan tafriqa loo jeedina luqada aada u fasiixi waa inaan midna aan tana ta'da la gelin san dee qur-aankaba si kale umay dhicin axaadiista laakiin kolkol way dhacdaa lafdiga zawje caaisha u warantay waxay u warantay curwat bnu zubayr habaryar u ahayd oo annaha qaalat waxay tidhi caaisha odhanaysa kana awalu ma budi'a bihi rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam min alwaxyi aruya saadiqa alru'ya asaadiqata fi nawm bal haddaan khabarkii kaba dhigno kaana haddii khabar laba icdaabo awal mubtadaoyisa ay tahay ina aru'ya saadiqatu fi nawm kale xadiidkan waa xadiidkii dee bukhaarina meelihiisa ugu horreeyay kuma sugnaa tajriidkii baa bilowgiisi aan kusoo aragnay xataa ibn abi jamru dhiganayay waana xadiidkii macruufka mashhuurka ahaa walow dee alfaadihiisa kolley sharx isaga yar baahdaan waxay tihi kana wuxuu ahaa intayna xadiidka gudagelina halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu sheegayaa xadiidkan marka la eego inuu yahay min marasiil saxaaba ujeedadiisna waxa weeye caaisha waktigan rasuulkii ilaahay loo soo waxyooday waktigaas waxyigu u yimi mabaabay jirin oo may dhalan markaas oo haddaan kaba dhigno waktiyadii dee rasuulka ilaahay meherka un loogu dee loo meheriyey inaanay dee markaa lix sanadood ay ahayd dee rasuulku markaa lama aqalgelin oo madiine ayuunbu kulaba aqalgalay oo khadiija markay dhimatay dabadeedna ayd sanadii tobnaad marka waxay ka dhigan tahay intaanay dhalan baabay waaqacadan iyo qisadan dhacto may soo gaadhin de saxaabiguna hadduu warinaya ama raawi kale waxaan usoo gaadhina waxay kaba dhigaan haddaanu ciddii uu ka maqlay sheegin mursal inuu yahay laakiin saxaabada irsaalkoodu ama dee rasuulku bay dib ugaaba maqleen ama saxaabi kale oo iyagu waa xujo weeye sida kutubulmusalax baa inooguba sugan oo maraasiisha dadka kale lamid maaha inay rasuulka ilaahay ka maqashay waa muxtamil inay saxaabi kale ka maqashayna waa muxtamilba waxay tahay kaana wuxu wuxuu ahaa awalu maa kii kii ugu horreeyey budia la bilaabay bihi isaga rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam rasuulkii ilaahay wixii lagu bilaabay ee min alwaxyi waxyi ah inta bayaan baan kaba dhigaynaa ti libayaan اljins waana suurtagal halkan aimadii kitaabka sharaxday labadaba way ishaaraane ama dee bukhaariba eh min alwaxyi inay mintu litabciid noqoto on markaan idhahno tii hore libayaan اljinsi baan ku laqbeeyay had iyo goor culimada soomaalida aad bay u daqiiq ahaayeen markay noqotay alfaadaha icraabtooda iyo aad iyo aad waa say u dhowri jireen oo alfaadaha dee ay ku kala sooci jireen oo isagoo ruuxu markaa ninka ama tan aad u yaqaaneen dabdinayo oo kale ruuxu markuu garto ama dhawaaq laqmadiisa maqlu garanaya wuxuu kelimada sida u icraabay iyadoo hadda anuu odhan wata iyo ta habka u laqbeeyey ayay noqonaysa ayaa ku xadidayey kelimada wuxuu icraabay markaa iyo nin garanaya inu yahay nin kale taasa dee lagu kala yaqaanayba waayo aad bay xaggan diqo ugu lahaayeen kelimaadka ilaalintooda marka la eego dee intoodii aada u taqaanay marka waxaan ku laqbeeyo kana awalu ma budia bihi rasuul الlahi salى الlahu alay wasalam wixii rasuulka ilaahay lagu bilaabay wixii ugu horeeyey oo min alwaxyi waxyi ah waatan libayaan iljinsi markay tahay waa siday ulaqbeyn jireen ama haddaan litabciid kaba dhigo min alwaxyi min aqsaam ilwaxyi waxyiga qaybihiisa kamid ah asay oo waxyiga masalan anwaacdiisa iyo qaybihiisa isagoo kaba mid ahaa marka hadday kamid ahaa yidhaahaan waa mintay tabciida ka dhigayaan hadday san kalena waa tan oo dee hadiyo goor kollay jaanibkaa aad bay ugu horeeyeen iyagoon hadda hadalkii af carabi ku hadli karahaynba ayay haddana taas arrintooda ahayd alru'ya ru'yada ayay ahayd asaadiqata haddaan khabarkii dee awal kaba dhigo ismigii on tan khabarkii kaba dhigo waa taas walow barhkood ay awalna mubtadaba icraabin de mala jumla ahaan bay markaas bal alru'ya ru'ya asaadiqata run sheegaysa oo run ah fi noomi hurdada dhexdeeda ahaatay dee kolley waa iska bayaanuun iyo ta'kiidun fi nowm waayo ru'yaduba taasay dhacdaa walow kol kol ru'yadan basariyada ru'ya loo isticmaalo oo de ma jacalna ruya aru'ya alati araynaaka taasba waa ru'ya cayn bay ahayde maahayn ru'yadii manaamka haddaba wixii rasuulka ilaahay ugu horeyn laguma bilaabay waa si diyaarin si uusii qabatimo ugu sii fudaato marka arrimuhu ay kuba yimaadaan mufaaja'a iyo wax dee bal masalan aanu qaadi karin oo hadhow ku cuslaado arrintaanay u noqon ba umuuro horreeg u ah irhaasaad ay kaba cabiraan oon mucjizaad ahayn dee tawdiica iyo asaas irhaasaadkii ayaaba sii horeeyey ru'yadan baa kaba mid ahayd kol kol dhawaaqyo uu maqli jiray kamid bay ahayd oo dee saxiixa bukhaari baaba inoogu sugan wakti bicadiisii shan sanood kaba horreysay markii kacbada la dhisayay oo kale oo dee inay dadku dhar hagaagsaba may lahayn oo kale oo dhagxaantana waa lasoo wada gurayay isagoona dadkii dhagxaanta soo gurayo kaba mid ahaa ayaa adeerkii soo wada gurayeen baa ku yidhi waa cabaas maradaadan iyaguna dee dhib lamay lahayn malaa ceeb lamay ahayn oo maradaadan haddaad intaad furato guntigii aad dhagaxan isaga dhigto waabay roonaan lahayd oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu tii yeelay ayaaba uu dhacayba oo dee waxaana lagu yidhiba ushtad izaarak marada xidho ayaaba lagu yidhi taas oo kale oo dee maqal uu maqlay waxaaba saxiixa muslim waa inoo dambaysaa fadaail bay kuba dambaysaa kuba sugan rasuulka ilaah oo yidhi inii la acrifu xajaran kana yusalimu alay bimakata kana yusalimu calaya qabla an ubcad walow riwaayada dermidin yar ka duwantahay waxaan garanayaa dhagax intaan laysoo dirin ba islaami jiray waa maka dhexdeeda oo kale markaa salaam ha noqoto dhagax iyo geed iyo waxay salaamaan dhawaaqa kaluu maqlo iftiin iyadna way timi iftiinna uu arko bal umuurahaas waa umuuro tawdiica uu ahaayo dee waxyaalaha loo doonayo isaga ee kusoo socda sii qabatin oo sii qabatimo u ahaa haddaba maxay yihi waa ru'ya saadiqa fi nom kalena waxaa la arkaa dee tajriidkiiyo ama ibn abi jamri iyo kutubtii inay halkaas saadiqa bedelkeeda a saalixa dee ninkii xusuusani uu xusuusan yahay waa isla macnuun waa lafdiga bukhaari dhacay asaalixa ruyada fiican tanna waa ru'yada run oo dee ru'yadiisu run bay wadahayd oo waa taa wada caddaanaysay isku macno weeye kol kol bay dhahaan way kala yar khaasnaan noqon karaan oo asaalixa ka khaasan asaadiqo asaadiqa ee waa iyado been may noqonayna wax cad oo hortiisa yimaado runay noqonaysay asaalixa umuurta aakhiro hadday tahay dee dhammaan waa saalixa ee kol kol dee ru'yadaas ambiyadee waxyigaba ahaa adduunye markay noqotay waxyaala kuba tacalluqsan wax marka la eego dee bal ruuxii kaba nixiya ama dee taas oo kalea oo markaas asaalix haddii lagu fasiro ma yusir wax ruuxa ka farxinaya waxaan kaba farxin ba sida ru'yadii uu arkay uxud oo kale iyo dee ay kuba jirtay dee waxa weeyaan ama ruux aalubeytkiisa kamid oo la dilayo asxaabtiisa oo kale dad la layn doono dee tacbiirkeeda ahaaba dee taas oo kale waa saalixa meye waa saadiqa ee kol kol hadii la idhaha ma yusiru dee waxaa bay noqonaysaa wax ka duwan bay noqonaysaa macno ka khaasan waa lagu fasiri karaa bal isku mid kaba dhigo fa kaana waxaa rasuulka ilaahay laa yaraa mid aan arag ru'ya ru'ya aan arag ra'aa ru'ya kollay waa aliftan maqsuurada tanwiin maba laha walow markay sii jamciyaan dee ru'an iyada la tanwiiniyo oo ru'ya ayaa ru'an laguma jamciyaaye waa la tanwiinin markaasi ru'yo buu arkahayn ilaa jaaate waana kol kol ay farqiyaan markay dee ra'aadan hadday basariyo tahay ra'aytu ru'yatan bay noqon oo tadaa gasha markay ru'yadan dee waxaan madaamkiiyo taa ay tahayna waa sanay kuba timaado ra'aa ru'ya baa la odhanaya walow dee kol kol in tan basariyada ama san laguma idlaaqa lakin waa sida dee lagu kala farqiyo oo labadooda masdere fakana laa laa yaraa ma arkayn ru'ya ru'yo ilaa oo uu arko jaaءat way imanaysay ru'yadaasi way imanaysay mila falaqi subxin subaxa iftiinkiisoo kale xaal ay la mid tahay weeye oo iyadoo shabahaysa waa xagga dee s iyadoo ay u caddahay weeye inaan labsi kuma sugnayn subaxa iftiinkiisa falaqu subxi iyo faraqu subxi waa diyaau subxi kolleyna kol kol subaxa naftiisa qul acuudu birabbi lfalaq aba loogu idlaaqaya laakiin waa subaxan iftiinkiisoo kale sa iyadoo shabahaysa ayay imanaysay taasi xaaladeed uma xubiba ilayhi lkhalaa waa ru'yadaa dabadeed baaba markaa tani timi oo fumada haddaan tartiibtii dikriga aan dee aan kaba dhigin me tartiibtii de ay macnaheedii a tarakhiga ay faa'ideynaysa tartiib dikrigun aynaan kaba dhigin inay tahay arrinku uma xubiba waxaa la jeclaysiiyey ilahi isaga xaggiisa alkhalaa waa khalwo iyo inuu gooni noqdo dadka ka dhex baxo ayaa la jeclaysiiyey alkhalaa waa alkhalwa waa ruuxoo dadkii ka gaar noqda ka gooni noqda ee kollayna waxaa loo jeclaysiiyey cusilada iyo khalwadan waaba arrimahan dee isaga loo diyaarinayey jacaylka cidda jeclaysisana waa ilaahay kollay umuurahana way kasii horeeyeen oo hordhac baabay ahaayeen waxaana si dee khadaabi oo kale iyo yidhaaho kita kitaab alcusla la yidhaha buu leya madbuucaba qalbiga waxaa ku sugan khalwada iyo ruux markuu dadka ka gaari noqdo ee dee bal matalan qalbigiisii oo faaruq noqda oo dee wixii tashwiish gelinayey ama jeedinayey buu ka faaruq noqonaya taasna waxay u kaalmeyneysaa tafakur inuu dee fikiro qalbigiisa u urursanaado bal matalan wixii uu doonaya uu kuba fikiraya taasoo xataa ictikaafka umuuraha lainooguba jideeyey waa taasoo waa say dee jamciyat lqalbi cala allah oo macnaa waa ruuxii inuu ga waxyaalihii isaga shuqlinayey isagoaba sooma yahay oo sharaabkii iyo dacaamkii iyo fuduulshoodii waa kaba dheeraaday masjidkii hadduu soo galayna fuduulu nom iyadna way yaraanaysaa dee waxaa kaloo iyadana meeshii ictikaafka uu yahay fuduul muxadatha iyo mukhaalaطada fuduusheedii walow dee marka koox koox malaa loo ictikaafaya iyo kol kol siyaalaha de imaka waktiyada dambe imakaa dhici karto inaan jaanibkaasi yaraado oo dee xadiidkii iyo wada joogii iyo dadkii rufaqada ahaa wixii waa wada joogaanuun oo bal marka taa soo kalo dee imakana marka yar daahiro soo korodho iminka sunada xagaagii hargeysa ku arkay masaajid oo dee la buuxay ictikaafka oo dhalinyara ictikaafsa laatan jir wax ka yar baa lagu soo ururiyo masaajidka dhexdiisa oo la isugu baxayo oo dee taasoo taasoo kale bal matalan de lakin de ictikaafkaan leeya waxyaalaha uu keenayo waxaa kamida waa gaar noqo khalwo isaguna tafakurkan iyo umuuraha ruuxii u kaalmeynayo iyo qalbigiisu inuu xaadir iyo khushuucd iyo khlaask iyo waxyaalahaas dee fuduushaas kaba dheeraadaan de qayim baaba hadda ictikaafkii rasuulkuna waa lown nooc bu ahaa noocan kalena dee ictikaafkana lown kale iyo nooc kalea buu noqday marka hadduu siyaalaha noqdeen fakana yaklu bigayri xiraayn oo markaa khalwadu waa taas wey taasaa loo jeclaysay fakana waxaa yaklu mid khaali noqda gooni noqda bigayri xiraain kolleyna culimadutay doortaan halkan waa in lafdiga inta la tadkiiriyo xiraa in la tanwiiniyo oo la sarfiyo markaa godkaa lagu magacaabayo xiraa waana dee jebel imaka jebel nuur baa la yidhahyo kolley ruuxa mino kusii socdaaba waa la arkaa waa bur aada u dheer dadka qaarna ay iskuba dhibaan furitaankeeda iyo taas walo wax nusug iyo wax dee cibaado oo ku tacalluqaya aanay jirin bal matalan haddaba kaas buu rasuulka ilaahay kuba khalweynayay wa yataxana markaa fakana waxaa yaklu bigayri xiraain yataxanasu fiihi oo maxaa ugu khalweynayay waa yataxanasu waa cibaadaysanayey fiihi fi hada algaari wa huwa taxanuskan waa aan ka fahmayna lafdigan yataxanas atacabud cibaadaysi weeye alayaaliya markaa wahuwa tacabud yataxanasu bay tafsiir u tahay khaasatan masarkiisa de aan lafdigan kaba qaadanayna ay tafsiir uba tahay waxaana ah waa ruwaadii mid kamida ama zuhri ama curwo ayay noqon zuhrina intooda badan baa uba badiya oo lafdigan bu yataxanasna asalka hore dee lafdiga alxinsu waa dembiga ee yataxanasna hore aynu maadadan oo kale usoo aragnay ee waxa weeyaan waa isagoo dee xadiis mucaadiya baan kuba soo aragnay waana dhowrka dee ficil oo lamid aan sheegnay ama dee baabka maadada ay wadaagsanayaan macnaa wuxuu dee ka dhex baxayay xinsi iyo cibaadada inu cibaadeysanaya daraaddeed wahuwa atacabud alla yaaliya markaa darf waxa ay u tahay yataxanasdi yatacabud wahuwa tacabud waa ictiraadu markaa hadalkii caaisha waa soo dhex galay yataxanasu fiihi wuxuu godkaa ku cibaadaysanayay alla yaaliya habeeno ulaa tir cadadi tira u saaxiiba waa haweeno haween kolko de habeeno tira u saaxiibo kolkol bil baabay gaadhaysay way ka yaraan kartaa bal matalan taas oo kaleo dee riwaayaadka qaar bay kuba timi isagoo bil kuba ictikaafsanaa barhkoodna rabadaan bay ahayd ay dhahaan kollay noocanna malaa kolkol waa wax malaa laga soo dhaxlay diimihii hore oo dee inay iyagu xataa reerku yaqaaneen kolkol nooc saasi baa jirto dee lama gariibsan arrinkiisaas yataxanatu fiiha alla yaaliya ulaati alcadad ulaati dee kollay waa lafti jamca ama macna aljamci le mufradkiisna mufrad laftigiisa amale daati buu noqon waxaana jirta oo dee kitaabka ama bukhaari oo kale lafdigu halkan ahaa waana kan dee inagu badan kutubta kuba aragno yataxanatu fiihi allayaaliya dawaati alcadadi dawaat halkaa bedelkeeda waa lafdigii bukhaarina waa isla macno un qabla an yarjaca intaan uusoo laabin ilaa ahli ehelkiisa oo macnaa mudduu joogayey intaas ayuu dee waxa weye inuu joogayey intaanu ehelkiisii dib ugu soo laabmin wayatazawadu waa ogalistinaafuun maaha qabla an yarjaca kuma cadfana wayatazawadu rasuulka ilaahi uu sahay qaadanayay lidalika waa khalwadayne waa wuxuu ubaahan yahay wuxuu cunaya wuxuu cababa waa u baahan yahay habeenana meeshii waa joogaya kolkol dee bil baabay gaadhi kartaa haddaba arrinkaas iyo khalwada ikhti markaas waa u sahay qaadanayay uma yarjicu markuu muddo joogo dee sahaydna ay dhammaato soo laamayay ilaa khadiijata khadiijo faytazawadu waa sahay qaadanaya limiliha waa habeenadaa kuwa laba mid ah iyo de maalmahoodna way la jiraan uu halkaasuu keligii joogayo dee habal matalan ku cibaadaysanayo cibaadadu maxay ahayd dintee taas iyadoo culimadu waa aqwaasha badane laakiin waxaynu iskuba shuqlinayna ma aha waayo waxaana iskuba iman weeye bal matalan haddaba taas baa waxa weeye ayuu ku cibaadaysanaya u sahay qaadanaya limithla waa habeenadaa kuwa laba mid ah ama dee haba noqoto habeenadii habeenadii ku xigay uun ama marka waktiga waktigiisi gaadho haba noqotay halkan siday bacdigood ishaaraan ama ay yar xoogeeyaanbe saasay xaaladiisu ahayd xataa faji'ahu ilaa uu kusoo kediyey oo si faj'o ah lama filaana ugu yimi alxaqu xaqi oo waa waxyiga dee taasi ayaa u yimi faji'ahu iyo faja'ahu waa isla wada macnowna waa laba luqoonay kelimadu leedahay ama arrinku leeyahay oo ah dee iyadoo faciile iyo facale faji'ahu iyo faja'ahu waa macnaa faajahu faji'ahu alxaqu xaqi ilaa uu kuba soo kediyey walxaal huwa rasuulku fii qaari xiraain godkaa uu kuba jiro fajaءahu اmalaku malagii baa u yimi kollay fadani maaha litacqib oo maha de xaqi markuu kusoo kediyey dabadeed iyadoo la cirbinaysa inuu malagii uba yimi ee waaba tafsiir bay tahay fadani waa tafsiiriya oo kale calى xaddi qowlihi taعalى fatubuu ilىa baariئikum faqtuluu anfusakum macnaa xaqi u yimi baaba muxuu ahaaba malagan ayaaba xaqi u yimi yahay fajaءahu اmalaku faqaala wuxu uhi malagii waana jibriil malagan u yimiye iqra aqri kaas buu ku yihi qaala rasuulka ilaahi ba wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh ma ana anigu ma ihi madu waa naafiya biqaari'i mid wax aqriya anigu ma aqaanaba qiraa'o oo waa mid wax aqriya ma ihi o ma axsanu qira'ata qira'aan garanaya iyo waxaqinaan garanaya ma jirto qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faakadanii waa i qabtay oo faqadanii waa ituujiyey adugu dee meel jasadkiisii kaba mida ayuu si xoogle u maroojiyey oo uba qabtay xataa balaga ilaa uu gaadhay minii aljahdu bal taasaan yar horraysiinayaa oo aljahdu aan faacilkii kaba dhigno oo xataa balaga ilaa uu gaadhay oo markaasi minii aniga xaggay aljahdu jahdigii waa mashaqadii iyo de waa culays weyn iyo mashaqo weyn oo ugaba yimi qabashadan xooggale uu qabtay dee mablagahu iyo gaayatahu waa halkii gaayadiisii uu gaadhay bal oo markaa aan jahdu faacilkii kaba dhigno xatى balغa mini اjahda waaba sa ii taalaan filayaana yadna waa lo icraab labaad ay sooba naqliyeen oo markaa laba idhaaho xataa balaga ilaa uu gaadhay alqadu ban qadigii baan kaba dhigaynaa qabashadaa uu iqabtay uu imaroojiya ama si xoogla ii qabtay oo imaka wuxuu leeyahy nawna adahu adahu daqadahu casarahu khanaqahu qamasahu intuba waa macno keliya un bay isla wada mid yihiin alfaadahaasi xataa balaga qadigaasi mina xaggayga ilaa uu kaba gaadhay aljahda waa intii karaankayga intii aan qaadi karayay ee gaayadii uu kaba gaadhay haddii la yidhaha jibriilna oo faacilka lagaba dhigo ama malagiina waxay noqonaysaa un dee san uguma yimi may ahayn abuurkiisiyo si loo abuuray may ahayn suuro bashar buu ugu yimi waayo rasuulka ilaahay suuradii ilaahay ku khalqay laba goor buu arkay oo mar markan mar ka dambeysay ay tahay marba dee markii samooyinka la fuushiye ay tahay labadaasu ku arkay ee waa dee benyadan basharigee uguma yimi ayaa dee intii karaankiisa ahayd ayaa qabashadiisan iyo maroojintiisan ama uu xoog uba qabtay ay ahaydba xataa balaga min nuljahd haddaan isaga faacilka kaba dhigna wey waa awjuuxaadi uma arsalani wuu isii daayey markuu isii daayey ayuu faqaala wuxuu hi iqra aqri qaala qultu waxaan yidhi ma ana biqaari'in anigu ma ihi mid wax aqriyaya dee ma aqaanaba weeye qaala faakadanii faqadanii haniyata xataa balaga mini ljada intii oo kale kuba celiya sidibuu u qabtay haddana uma arsalanii waa isii daayey faqaala wuxuu hi iqra aqri faqultu ma ana biqaari'in intuba maada waa naafiyo macnuna qira ma garanayo weeye culimada qaar baa dee iyo si ay u yar kala duwaan ayaa taa hore waxay kaba dhigaanba dee iska waxa weeye jaxli anugu ma aqriayo un in macnuu yahay ta labaadna waxa weeyaan oo de yahay ma ana biqaari'in oo dee iyadu inkaariya ma aqriayo tan labaadna de ma ana biqaari'in oo macnuu de anigu waxaan qariyayaba ma garanayo maxaan aqriyaa macnuu uu yahay oo kale ama dee macno listifhaam iyo ay kuba sugan tahay lakin bal sidaasaan iskagaba daysana uno anigu isagu dee waana si waaqaca ahayd maxaa laga doonaya muxuu aqriyayo taas rasuulka ilaahay ma ogeyn mana garanahayn taas wuxuu aqriyo fakadanii fakadanii haliثata xataa balaga mini ljahda oo markii saddexaad ayay taasi dhacday uma arsalanii faqaala markii saddexaad lakina imaam nawwi raximah llahu tacaala isagoo culimada kasoo naqlinaya wuxuu leeyay balan culimada isagoo qaala lculamaa walxikmatu fi lqabdi shaqluhu min aliltifaati walmubaalagaةu fi amrihi biixdaari qalbii lima yaqulu lahu bun xikmadda kuba sugan siday culimadu yidhaaheen qabdigan iyo qabashadan waa in laga jeediyo inuu wax kaleba qalbigiisa udaymoodo oo waxa weeyaan aadna loogu xeel dheeraado bal qalbigiisa ixdaarkiisa iyo keenitaanka iyo wax hagaag ugu soo wada jeesto waxaan loo sheegayo ee lagu odhanayo saddexdan lagu celceliyana waa mubaalaga fi tambih waa baraarujin weeye soo jeedso waa hagaag baa loo soo jeedinaya markaasaa muxuu yidhi hadal dee dhici karta dadku inay uga qaataan waa waxaan imaka dee marka waxbaritaanka iyo tarbiyadan iyo lagaba hadlayo taas ay laba sheego laga dhiga si waxay tarbiyadan cusub tahay ay laba timi fa fiiha anahu yanbagii lilmucalimi an yaxtaada fi tanbihi lmutacalimi wa amrii biixdaari qalbihi waxaa kuba sugan ba baraarujin laisku baraarujinay inay haboon tahay mucalimka uhaboon tahay ninkii cid waxbarayay ay uhaboon tahay khaasatan dee cid jeedsanayso sida yaryarkii oo kale an yaxtaada an yaxtaada fi tanbihi lmutacalim inuu ixtiyaado xagga mutacalimka baraarujintiisao uu amro ama uu la yimaado wuxuu kusoo jeedinaya qalbigiisii de wuxuu halkiisi waa tamiidkii dee ujeedadu inay isagoo jeedaan qalbigu meel kale jiro la sheekaysanaya aan hadalkii iska bilaabin ama wuxuu u sheegayey bal horta uu ixtiyaadoodo uu baraarujiya mutacalimka amri biixdaari qalbi waa maxa imaka dee tarbiya alxadiisa dee kaba mida marka la eego waxyaalaha ay dee markaa mucalimkii ama dee xagga wax dhigitaanka iyo kayfiyadii tadriiska qeyb kaba mida iyo sidii wax loo dhigayay waana tan aimadii ay dee aimada horeba aysan weliba iyagoo culimadii hore kaba soo naqlinayaan markii saddexaad baa markaa faqaala wuxuu hi malagi iqra bsmi rabika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram aladi callama bilqalm callama alinsana maa lam yaclam oo aayaadkii ugu horeeyey qur'aanka ee soo degay iqra aqri bismi rabbika mustaciinan xaalatay mid kaashanaya bismi rabbika rabbigaa magaciisa oo dee bisimkii laba imanaya ma rabbigaa magaciisii maaha xawlkaaga iyo quwadaada kuma aqriyaysid weeye waa ilaahay tacliimkii tafhiimkii iyo baritaankii taas kuma aqri weeye iyo adoo ismigiisa kaashanaya aladi rabbigaasoo khalaqa mafcuulkii khalaqana waa xadfan yahay wax gaara lama magacaabin waa siduu u caam yeelo guud ahaanba waa abuurku isagun baa keligii leh cid kaleo khaaliqi ma jirto wax kastaba abuuray weeya khalaqaba haddana waa qeyb kaba mida khalqiyo khalaqa abuuray alinsaana insaanka min calaqin xinjirkaba abuuray waa de adigu intaa dhiigu markaa uu yar guntamo weliba uu qoyan yahay ee uu wax ku dhegayo taas baa calaq la yidhah hadduu engego xataa lama yidhaaho bay dhahan xinjirtiiyo taas waa inta ay qoyan tahay wax kuba dhegayso de waana insaankii nudfadii dabadeed wixii lagaba abuuray iqra aqri warabuka rabbiga istinaaf baan kaba dhigaynaa aqri warabuka rabbiga alakram ka isagu karaamada badanba weeye oo dee takriimkiisa uu ina karaameeyey waaba abuurkii waxaan badan uu inoogu nicmeeyey baritaankan uu ina baray wax oo iyaduna bal iijaadkii dabadeed waxyaalihii lainoogu nicmeeyey wixii uguba weynaa aladi kaasoo callama baray bilqalami waa qalamka iyo in wax laguba qoro oo aayaadkii ugu horreeyey qur-aanka soo degay callama baray alinsaana maa lam yaclam waxaanu garanahayn intaas baa farajaca waa laamay rasuulki ilaahay biha aayaadkaas waa biha aayaadkaa dheh isagoo wad xifdisan ayuu la laamay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam halkii waa ka tegey markii malagiina kaba tegey uu la laamay aayaadka tarjufu xaal ay gariireyso dhaqdhaqaaqayso bawadiruhu bawaadirtiisu bawaadir waa jamcu baadiratin waxaana yidhahaan waa luqunta iyo garabka intan udhaxaysa ama hilibkaa yara udhaxeeyo marka ruuxu aad u naxsan yahay malaa dhaqdhaqaaqasa waayo laftina waa inoo dambeeya qalbigiisa ama wadnihiisii baaba isna aad u shaqaynayo aad u garaacayay oo kale ama aad u dhaqdhaqaaqayay dee waana islaazimayaan oo labaduba waa cinda alfasac un wax yimi haddaba iyadoo taas uu aad u cabsanaya rasuulka ilaahay oo hilibkiisaasi uu dhaqdhaqaaqayaba ayaa uu soo noqday xataa dakala ilaa uu soo galay calaa khadiijata khadiija oo faqaala wuxuu ihi zamiluni zamiluni bal idada idada waa cabsidan iyo rawcan kuba yimi oo malaa dee si uu uga tago waxyaalahaasi fazamaluuhu way dadeen xataa dahaba ilaa uu kaba tegay canhu xaggiisa arrawcu waa argagixi iyo fazaci arawc waa marka ra-da la fadxiyo waa alfazac argagaxa iyo cabsida ay noqotaa haddii aruuc la yidhaaho ruuc oo ra-da la damiyo qalbiguu noqonaya iyo khaadirka oo dee xadiis baaba ina ruuxa alqudsi nafasa fi ruuci rawci maaha waa fi ruuci qalbigayga wuxuu kusoo riday igu soo ilhaamiyey anahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqa waajalaha bal markaa aruucna waa alqalb ama khaadirkiiyo taas arawcna waa alfazac iyo argagaxa ra-da xarakadeedaas baa labada macno kala duwaysa haddii meelo qaarkood aruuca nafsa ku aragtaana dee macnintaa qalbiga ka dheer maaha markaasuu ilaa uu ka tego cabsidii baa ka baday uma qaala likhadiijata ayaa wuxuu ku yihi ay khadiijatu khadiijaay ayd waa tii xarfu nida ahayd khadiijaay mali waxay i sugnaaday muxuu yahay waxaan dee i helay wuxuu muxuu yahay wa akhbaraha walxaal buu saa yidhi mali akhbaraha uu warramay alkhabara warkiibu u sheegay oo isagoo warkii uga warramay oo qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay laqad khashitu waan cabsaday calaa nafsii naftaydii baa waan u baqday oo de waa arrintan aada u culus ee kuba timi oo ama de isagoo intuu waxaan qaadimo kari waayo dhinta xanuunsada dhib kale ay gaadho taasba weeye dee maaha say dee barhkood yidhaaheen shaydaan in waxan inuu yahay iyo waxyaalahaasaan ugaba baqday taas ma laqad khashitu calaa nafsi naftaydii baa nu cabsaday qaalat waxay tihi markaa khadiija lahu rasuulka ilaahay bay ku tihi khadiijatu kala waa adigu dee asalkeedu xarfu nafyi wazajri buu kuba yimaadaa halkanna waa nafyin wa ibcaad hadalkan uu yihi waan u cabsaday bay fogeynaysaa meesha ka saartaa maya wey waxba taa ha ka cabsan waxa kugu imanaya maba jiraan weeyaan oo kalaadu waa kelimatu nafyin wa ibcaad waxaanuna wleya halkan macaaniday kuba timaado kalaadu ayay tani mid kamida tahay oo kolba manaa xaqan way u timaadaa waa sharaxay ugu sugan tahay kolna iyadoo macnaa xaqan meelo qur-aankana meelo waa lagu fasiray kolna ala ayay u timaadaa litambiihun ah oo iyadoo macnaheed leh oo hadalkii laguma bilaabanayo kolna de waa tan asalka abe dee zajri ama nafinya bay u timaadaa taas oo kale bal umuuraha la yaab kale iyadu kala aayaadkii ku xigey aayaadkan un kuba xigeeyey markii dambey soo degeen kalaadan bay kuba bilaabmeen kalaa ina alinsaana la yabqa ayaaba kuba soo xigteen bal matalan qur-aankana wuxuu leeyahay aqsaam bay uguba timaadaayo imaam bu halkan kasoo naqlinaya abubakr ibn ambari la yidhaha inuu kitaabu leeyaha alwaqf alibtida bal qaybaheeda iyo meelaheeda iyo waxaas uu kolley caddeeyo kolley dee adigu malaha ibnu hishaamna muqnigiisiiyo waa sheegaan dee aimadu kolley way sheegaan kutubu tafsiirna barhkooda oo yar waaseca way sheegaan umuuraha ay soo naqliyaana ma jirana ilaa saddex iyo soddon goor bay kalaati ku timi qur-aanka iyadoo dee macaanida kala duwana waliba saddex iyo soddonkaa goorna waxaa ugu horeysaa suuratu maryam waa ujeedada niska dambe un maryam ee waxa ka hooseeya wixii xagga ka sare niska sare kalaa lafdigaasi kuma jiro barhkood ay culimadu kaba dhigaan kalaa suuradday kuma sugantahay inay suurad makiya tahay ay dhahaan oo kaleo bal matalan taase ujeedadu waa intaas meelood ay timi waa qur-aanka niskiisan ama akhirka aan idhaahno ayuun bay ku sugan tahay awalka wax kama sugnaan kal abshir bishaaraysay tidhi waa haween caaqilo ah oo aad de waxa weeyaan taas ahayd jaahiliyadiin oo daahira baa lagu magacaabi jireen fa wallahi baan ku dhaartee laa yuqzika allahu abadan ilaahay kuma fadeexaynayo ilaahay waxay leedahay marka la eego khisaashad kulansatay iyo waxa ilaahay kugu sife ku siiyey ina wax adiga khazi iyo fadiixo iyo ceeb iyo dhibi kugu sugantay ilahay kugumaba ridayo maxaanay de taa u daliishatay waa umuurahan dee makaarim alakhlaaqba usuusheeda ah oo ruuxa waxyaalaha laga helay ruux markaa masaarica suu iyo waxun inuu muto waa ka badbaadayaa bay leedahay oo taasoo mala de waa istiqra ahaan iyo siday xaaladu ahayd laa yukzika allahu abadan marka maxay tihi wallahi baan ku dhaartay inaka adu waxay leedahay waxaan khayr mooyaane maaha shar ha ka baqanin dhib ha kama baqanin ilaahay wuxuu ku siiyey sifaadka caynkaasuu ku siiyey ruuxa sifaadkaa lehna inuu dee si xun ama si xun u dhinto ama si xun iyo dhib kale kuma timaado taas waa ka markaa ilah baa ka ilaalinayo kaga badbaadinaye wallahi baan ku dhaartay inaka adigu latasilu raxima qaraabadaad xidhiidhisaa qaraabadaad xidhiidhisaa kollay dee xidhiidhinta qaraabadiyana waa inoo dambeysaa cidda la xidhiidhinayo waxa lagu xidhiidhinaya kollay iska maraatib ba yeelan kol ziyaarad iyo salaamtii baaba xidhiidhin noqon ixsaankii kale dee waxa weya maal lahaa ama wax kale lahaa baaba matalan taas noqon waxa weya dee kollay maraatib ba yeelane latasilu raxima watasduqu lxadiida warkana waad ku run sheegtaa oo runna waad sheegtaa macnaa been ma sheegtay o de waa kii asaadiq odhanayo weligii been ma sheegin taas oo iyagu taasay kuba yaqaaneen carab oo america ama dee qurayshuha waxay kuba wada yaqaaneen watasduqu lxadiida wataxmil waad qaadaa oo waxaad qaadaa xambaarta alkala athiqal waa waxa culayska leh ayaaba dadka kaba qaadaa oo dee alkalo asalkiisa hore waa dee athiqal baaba la yidhaha asalkiisa waa taa wahuwa kallun calaa mawlaahu isawa mawlihiisa un wuxuu qabsanayaa jirin wuxuu laba imanayaa jirin oo ciddan mawlihiisa un dulsaar kuba ah ama ku culus marka waxaanu halkan ay culimadu leeyihiin alkalle waxaa soo gelaya alinfaaq cala adaciif walyatiim walciyaal wagayri dalika dadka aan waxba qabsan karahayn ee dee bal matalan u baahan cid u kaalmaysa kii daciifkaha kii agoonka ahaa kii bal matalan ciyaalkii waxyaalahaas infaaqoodii waa soo gelayaayo halkan oo wixii adigu dadka culays ku ahaa ama hiqalkii ayaad xambaartaa od kaba qaadaa wa taksib lmacduuma halkan tagsib iyo tugsib labadaba culimadu way soo naqliyeen labadan dabdi waliba say badiyaan ay leeyihin waa luqada badan ee fasaaxo badanna waa iyadoo ficilka thulathi un laga dhigo kasaba markaas tada way fatxisnaanaysaa tagsibu haddii tugsibu la idhaha ficilka agsaba noqonaya bal masalana marka almacduumna waa wixii lala-aba aan taas waan ku fasiraynay wa tagsibu waxaad bixisaa oo dee dadkii kala siinaysaa mafcuul labaad baan isagaba qadarayna oo dee keyrka iyo dadkii aad siinaysaa almacduuma waxaa la la-yahay ee dadka a adiga keyrka aan agtiisa lagaba helahayn adiga un mooye cid kale aan waxa weeyaan agtooda lagaba helahayn ayaa dadkii siinaysaayoo waxa weeyaan dee macduumkii ama ha noqdeen dee waxa weeyaan akhlaaqdii fiic fiicnayd wixii kale bal dee maalkii iyo wixii isaga karamkiisa badan ee dadka kale agtooda lagaba helahayn ayaad siinaysaa oo tagsib lmacduma tugsib lmacdumana isla macno bal taasaan kuma daysana macno kale oo halkan barhkood ay kuma fasireen oo ah iyadoo mafcuul labaad ba inaan u baahan watagsibu waxaad kasbanaysaa almacduum ood shaqaysataa xoogsataa waxaa la la-iya dadka kale agtooda aanay dhibyaraan kuma helin tijaaradoo kale maxduud baad kuba tahay oo waxaas ayaad bal matalan aan dadka agtooda aanay waxa weya dadka kale ay kaba caajisayaan taxsiilkiisa iyo kasbigiisa ayaad kasbataa waana waxay leeyihin no carabi waaba waxay isku ammaani jirtay taas lakin nawi ba wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala taasi waa qowl daciifu noqonayaayo de rasuulkii ilaahay iyadoo dee umuurahan waaweyn ee dadkii u gudbayay akhlaaqda fiic fiican kuma ammaanaysa taas oo kale ammaan weyn oo saasoo ku sugan maba jirto bal macnaha horaan ku dayna wataqri waxaad sooriyeysaa addayfa martida qara yaqri qiran kolkol dee waa masterkii qarauna masterka waa u yimaadaa kolkolna waxaan laisku sooriyeynayo naftiisa alqira la yidhaha cuntada nafteedana qira waa la yidhaha sooriyada nafteedii macnaa martidina waad marti gelisaa kama seexatid weeye ee waad marti gelisaaba watuciinu waad kaalmaynaysaayoo iyadana waad kaalmaysaa inaka latasilu raxima watuciinu calaa nawaa'ibi alxaqi oo waxyaalaha dadka kuba yimaada ee xawaadista ah taasna waad ka caawisaa ood ka kaalmaysaa oo nawaa'ibu waa jamcu naa'ibatin naaibana maxay tahay alxaadiثa ama annaazila waa wixii dadka kusoo dariyey ama dhacdada kuba timi waxay leeyihin alxaqna halkan waxaa loogaba idaafeeyey dee naaibada ama xaadisadaasna kol dee khayr iyo dariiq khayr bay ugu timaadaa kolna dariiq shar iyo ayay kaga timaadaaba naaibadaasi oo bal matalan haddaba wixii xaq ah ama dadka kuba yimaada ee dee iyagii kuba yimaadee daariana waad ka kaalmaysaad kaba caawisa xafid maxajar baana macnuhuna waxa weeyaan naa'ibadiiba qad tusiibu insaana fi sabiil xaq wakar qad tusiibu fi sabiil اbail washar san bay deeta tan u tidhi oo ujeedadu xawaadistan dadka helaysa ama dariiq xaq iyo taa kuba helaysa wax shar iyo dee dhib uu doontiya waxyaalaha aan ahayn mala ayaad kaba caawisaa lakiin xaafid ibn xajar ba wuxuu yidhaha kelimadan marka la eego waa kelima jaamica liafraadi ma taqadama walima lam yataqadam way ka wada waasaxsantay kuwa hore oo de matala marka la eego taxmil lkala iyo taksib lmacduum way soo gelaysaayo way shamlinaysaa waxyaalaha kaliya aan la sheegin iyadana la iskaba caawiyo dadkii kaba kaalmeynayena way caam yeeleysaay waa kelima adigu jaamicaan intaasay tila ujeedadu ruux khisaasha iyo akhlaaqda fiican iyo waxyaalaha ilaahay siiyey ilaahay ma hoojinayo ma fadeexaynayo taas bay tidhi oo umuurahan ay u daliishatayba uu sameeyey ficilkiisa fiican iyo akhlaaqda fiifiican ee usuushi makaarimtaba ah ayaa inaan ilaahay khizi laba kulminayn intii kumaydayna fandalaqad bihi way la tagtay khadiijatu khadiija dee kolleyna waxyaalaha horey ka dareemaysay way jirtoy filanaysayba oo de xataa mararkaa hore intaanu guursanba iyada ay dee tijaaradeeda u kaxeeyey wixii loogaba warramayo umuuro iyo waxyaalahaasna dee kolley akhbaartaasna waabay iska jirteen fandalaqad bihi khadiijatu khadiija la tagtay oo rasuulka ilaahay bay kaxaysay isagii bay israaceen xataa atat bihi ilaahay walaa timi waraqata bna nawfal bni asad bni cabdilcusa waa ninka waraqat bnu nawfal ibni asad wa huwa isaga ibnu cami khadiijata waa khadiija in adeerkeed akhi abiha aabaheedba walaalkeed ahaayo isagu waa kanoo waraqat bnu nawfal ibnu asad weeye iyadna waa khadiijatu bintu khuwaylid ibni asad weeyaan oo asadka isugu imanayaan nawfal iyo khuwaylid walaalay ahaayeen bal markaa waaba in adeerkeed wa kaana wuxaa imra'an shaksi tanasara nasraaniyoobay fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada ayuu diinta nasaaro galay oo isaga iyo kolley nin kaleo zayd ibnu camr ibnu nufayl la odhanayey oo waxa weeyaan cumar ibn khadaab iyo dee bal matalan qoyskooda ahaa ayaa waxa weeyaan israacay oo iyagoo markay awsaantan iyo asnaamta cibaadadeeda naceen dee markay halkaa tegeen isagu malaa intuu laba kulmay dadkii axbaartii nasaare ama dee roobaantii nasaare barhkooda oo weliba mala xaaladoodii hore kuba sugan ayuu isagu nasraaniyoobay ama isagu zayd waa soo noqday oo malaa nin dee yahuuda ayuu laba kulmayo markuu u bandhig u yihi diintiina inaan galaan doonaya bal waxay gaba sheeg ayuu yihi diinta iyada ma gelaysid ilaad qaybtaada cadhada ilaahay aad kaba qaato qaybtaada ka qaato cadhadu waa waxaan kaba ordaya bu ihi walaa mid nasaareenna inaad lacnada qayb kaba noqoto iyadana waxa weeyaan ma gelaysid bu ihi oo tiina waan kaba ordaya oo iska soo noqday lakin ninkaasaa u tilmaamo o yihi waxaa jira ee diinta xaqa jirta waaba dee diintii nebi ibraahim oo isagu yahuud iyo nasraani midna ma ahayn oo dee isagu markaa meelahaasu waxa weya kolkol kacbadiyaa iman jiray waxana waa kaba tegay waana rumaystaa qiyaamaya rasuulka ilaahina waa arkay isaga de lakin isaga qabla albicthu dhinto bal de xadiis baa kuba yimid lasoo saarayo isagoo ummatan waxda ah oo bal matalan taa lasoo saarayo oo markaasuu odhan jiray wax diintii nebi ibraahim haysta anigu baaba jiraya buu odhan jiray marka kaasna waa zayd isaga u nasraaniyoobay wa kaana wuxaa yaktubu mid qora alkitaaba kitaabka waa kitaabada weeye imaka alcarabiya carabiga ah ayuu qori jiro wuxuu yaqaanay kitaabad iyadoo dadka ay aada ugu yaraydba qoraalka carabiduu yaqaanay wayaktubu waanu qoriyey min alinjiili injiil bilcarabiyati luqadan carbeed ama xuruufta carbeed wuxuu kaga qorayay maasha allah wixii ilaahay doona an yaktuba inuu qoro bacna aad buu umakansaday oo injiilna hagaag buu u yaqaanay kitaabadii carbeedna ma yaqaanay wixii uu doonay injiileed ayuu carabigan u bedelayuu kuba qorayey bal taasi waa ta inoo taala kalley bukhaari oo kale dee mukhtasaraadkana waata kuba sugan wa kaana yaktubu kitaab alcibraaniya lafdigaasaa dhacday kitaabka cibraanigaa labaduba waa iska saxiixun oo macnaha taa cibraanigaana waa yaqaanay tan kalena waa yaqaanay carabida marka halkan ba yidhi wayaktub min alinjiili bilcibraaniyati bay ahayd oo cibraanigana waa ku qoraya carabigana waa ku qoraya labadaba waa yaqaano uu makansaday un bay noqonaysaa wa kaana wuxua sheekan oday kabiiran weyn oo qad camiya markaa waa indhabeelayba nin da ayuu ahaa waa indhabeelay faqaalat low khadiijatu khadiija waxay ku tidhi ay cami adeerkayow ismac maqal min ibni akhika ninkan walaalka inankiisa dee waana xurma ahaan bay taa u lahayd rasuulka ilaahina aada buu gaba weynaa oo walaalka inankiisa wax kaba maqal ay cami bay halkan tidhi markan dhaweydna waxay nooguma sugnayd inay dee ilmadeer rumaba yihiin waxaana inoo dambaysa xadiidka duruqdiisa waxa wey ibnu cami ahaan iyadoo tidhi oo dee yabna cami ay tidhi kolley nawowi raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay un ususha labaduba haba dhaceen ibnu cam iyo cam eh labaduba waa saxiixo marka ibnu cam la yidhahdo de waa ibnu camiha xaqiiqatan taas oo kale markaan camni la yidhaahna dee waa kaba weynaayo markaa ixtiraam ahaan ayay taa u tidhi oo caadadii carbeed baa waxay ahayd marka khidaabkooda inaguba waa tan dee ruuxa ka weyn adeerba la yidhaaho adabtii khidaabkooda wuxuu ahaa ka yari inuu ka weyn iyo camni kulaba hadli jiray ixtiraam ahaan iyo bal rafcan limartabati saas buna u yidhi walaxaaf ibnu xajar dee uu yar dooranayo in tan hore waham lagaba dhigo ibna camni un laguba daayo lakiin haddana cayni baa isaguna qowlka nawi oo kale iyo yidhaah waa intaasoo labada isagao xaaf ibnu xajar wuxuu leyahy waa waaqaco keliya riwaayo keliyuu leeyahay mar keliya hadashee maha labadii goorba inay hadashay marka waa mid un ayuu leeyahay lakiin barhkoodna dee labada siyood ba ay utirina waa kan hadalka nawi iyo ayin calى kuli xaal waa iska macrifa qaala waraqat bnu nofal ba wuxuu yihi ya bna akhi walaalkay inankiisiiyow maada tara maxaad arkaysaa faakbarahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa u waramay khabara ma ra wuxuu arkay warkiisii buu usheegay faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu yihi haada kan waa kan kuu yimi waa malage annaamuusu waa khayr wadihi waxay dhahaan annaamuus waa saaxibu siri اkhayr markay khayr noqoto iyo waxa fiican kadee haya ruuxa jaanibkaas baa annaamuus la yidhaha jaasuuskii ayuu waxa weeyaan cagsigiisa iyobay dhahaan oo saaxibu siri lkhayrna waa naamuus oo kale jaajuusna saaxibu siri shar oo luqadu soo nala la yidhaha namastu sira anmishu bimacnaa katamtu sirtii waan qariyey ayaa namastu anmishu oo kale taasba la yidhaha haddii namastu rajula ama naamastu la yidhahna saarartu waan la xashaashaqay oo ee hadal baan dhegta u saaro hoos ahaan ayaan ula sheekaystay oo laba hadlay bal jibriil weeye oo isagaa naamuus la odhanayay marka wuxu dhahda naamuus aladi kaas unzila calaa muusa nebi muuse laguma soo dejiyey sala allahu alayh wasalam ee kolley wuxuu isaga gaar ahaan u magacaabayna waaba dee axkaamta inteeda badan dee tawraadun baabay hayd injili waxyaalana waabay nasakday waxyaalana way sugtayba dee kolley nebi muusena shuhradiisiibaa taas ayd adigu waa naamuuskii lagu soo dejiyey nebi muuse markaasaa muxuu yihi yaa laytanii fiiha jadaca yaa laytanii akunu xayan xiina yukrijuka qowmuka yada halkan kolley barhkooda waxay kaba dhigaan inay munaadaheedi xadfan yahay oo dee kolley meelo kale oo laba midona waa siday kaba dhigaan waanay dhacdaa kolkol luqada iyadoo yaadi ay joogto munaadihiina xadfan yahayo yaa qowmi laytanii fiiha jadacane lakiin ibnu malik oo kale waa imaamkan macruufka ee naxwada leh kitaab buu leeyahay dee shawaahid utawdiix oo in kolley waa la madbiciyay alxamdulilah imaka in kolleyna wakti bukhaari la aqriyayey aadna loo dabdinayay nuskadii dee shahiirkayd ee yununiye male aada u dabdisnayd ayuu isagu dee majlisku fadhiyey gees waa dadkii dhegaysanayay walow sheekha aqriyayay ka da-weynaa in badan buu ahaa gees kalena dee mufiid buu ahaayo wixii ishkaalaad ah ee xagga luqo iyo naxwe ku tacalluqsan ayuu ka hadlayey meelihiisii taas gaar ahaan baa la madbiceeyo mujalad yaroo iska ladiifa ayaa laguma madbiceeyo halkana waa yar dheereeya hadalka waaya nuskada waan haystaa waana yar dheereeya lakiin wuxuu doortaa halkan oo kale yaadu inaan isaa ahayn dee shawaahida kale waan soo qaadqaatahay lakiin halkan litambihun inay tahay oo yaadani inaanay wax u xadfani jirin waayo wax daliiloo taa keenaya ma jirto inay litambihun tahay alaadin la mid noqone inta kalun baan markaa laqbaysanayna laytanii fiiha jadacan iyadana laba dabdi baa jira jadacan bukhaari iyo muslimba waa riwaayadooda aada u mashhuurka ah jadacun oo bukhaarina nin asiil la yidhah bay riwaayadiisa dhacday muslimna ibnu mahaan riwaayadiisay dhacday jadacun in la yidhaaho haddaan idhaahna yaa laytanii fiiha jadacun aad bay icraab ahaan u waadex tahay yaadii litambiih baan ka dhignay waa laytaniina de waa tii akhawaadkii ina ahayd ya-du ismigii bay noqon jadacunna khabarkii unbuu noqon oo wuxuu noqon laytanii waa dee shalaytadiise fiiha waa waqtiyada ama ayaamaha nubuwada jadacun ma noqdo allama noqdo ruux shaab ah qawiya xoog leh sian dee uga qeyb qaatoon kugu nusreeyo ama jadacan marka la yidhaaho halkan balkay doortaan barhkood dee kaanay qadaraan oo yaa laytanii akunu fiiha jadacan oo kaana xad maxduufa khabarkeed lagaba dhigo waana kolley madhab kufiya ama say nawiye maka halkan dooranayaan waana sa uu doortay ibnu malik halkaas oo kale ina jadacan aan xaalayno oo markaa fiihana khabarkii aan ka dhigno nayada litambiih baan kaba dhignay laytani manaa shalaytadii ama allamaan noqdo fiiha ay fii ayaami nubuwa man ahaado oon joogo waktigaa lagu soo dirayo jadacan xaalan ahay mid shaab ah oo qawi oo ujeedadu jadacna bal matalan idahoo kale waa kaa san kaa laba jirsanaya sanad adigu dee intaani gaadhin ba malaa jadacuu ku yimaadaa dee waa tan oo kuwa ka qaarkoodna de waaba de intaa kaba badan geel oo kale waa neef shan jirsaday buu jada masalan jadacu noqdaa shan jirsado waa tan asnaanta asnaanta zekada ay kaamintah bal na xayawaanka adigu waa waktigaa markaa uu dhalinyarada mash yahay quwadiisi haatan ay de hagaag u muuqanaysa ayay tahay macnuhuna waa anigoo shaaba oo qawiya oo wax tari kara in waa odagaa imika indhabeele ma noqdo yaa laytani akuna maan ahaado noqdo xayan ku nool allamaan gaadho oon ahaado ku nool xiina waktiga yukrijuka ku saari qowmka nin kutubtii hore yaqaane weeye rasuulka ilahina waa xaqiiqsaday waa nooc rumayneed kale riwaayaad kala duwan oo dee iimaankiisa tilmaamaya way jiraan walow dee riwaayo inuu bilaal oo la cadaabayo soo mari jiray taasi kollay riwaayo xataa ibnu qayim iyoba hayar xoogeeyada lakin waa riwaayo daciif waktiga ma soo gaadhin xadiidka lafdiga bukhaari baabay kusugnayd inaga halkan inooguma sugnaa uma lam yanshab waraqatu an twufiya taas baa lafdiga bukhaari kuma sugnayd ma noqdo mid nool xiina yukrijuka qowmka qowmkaagu markay kusoo saarayaan ay ku saari doonaan qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi isagoo qariibsaday dee aad bay u jeclaayeen maxamed اlamin ba waktigaasba dhammaan ba wanigidml qisadiina aan garanayna markii kacbada ay dhagaxi xajrulasudka cidda dhigaysa iskoo qabsadeen inay isaga ku wada raalli noqdeen ay marka awa mkrijiyahum kuwa isoo saaraya ma yihin kollay ya-dii matalan laba yo-ood baa meed israacay oo waxa weeyaan imaka halkan asalkuna mukhrijuuna bay ahayd oo waxa weeyaan mukhrijuun ya-dii jamaca iyo ya-dii damiirka mutakalimkayd oo la iskuba idqaane kuwa isaaraya ma adigu waxba bal tacliilkeeda ma gudagelaye aw mukhrijiya hum kuwa isaaraya miyayihin awa hum iyagu kollay mubtadi kaasoo muakharu noqon mukhrijiya kuwa ibixinaya miyayihin oo miya isaari doonaan tolkay ayaa iga saari doona maka qaala wuxuu yihi markaa waraqatu nacamha way ku saari doonaan lam yati lama iman rajulu nin qad waa asalhaanba waa dee weligiiba ahaa mamay dhicinba bima ji'ta bihi lamu iman waxaad laba timi ilaa uu dhacdo inuu nin la yimaado waxaad la timi oo rasuul lasoo diray uu noqdo qoom loo soo diray cuudiya waa lala ciloobayay taasna waxay keenaysaa in beledkiisi lagaba saaro wain yudrikni hadduu isoo gaadho yawmuka maalintaada waa maalintaa lagu soo diri doono ee dee hagaag lagu amri doono dadka inaad dacwada gaadhsiiso maalintaas hadday soo gaadho anoo nool ay timaado ansurka waan kuu hiilin nasran hiilin mu'azanan ay qawiya baaliqan weeye xoog le xoog yeelay weeyaanoo xoog ah ayaan kuu hiilin doonaa xadiidka waxay la tahay laqbadii alfaadaan kuba raagnay macnihiisna waa inoo cadiy o xadiidkaa garanaysaan duruqdiisuma nimanka israacin doonaa kolley caawa ee isaga bal waan isku daynan dhameeya markaa haddaba baabke وxadثnي y hadal kii hore hordhacina waxbuu iga yar qaatay iyo kujoogsigan وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cabدالرزاq qال أخbarna معmr qال qال الزهriy mcmr baa yihi زهri ba wuxuu yihi وأخbarnii curwaة can caiشhaةa wowdana hore inuu usoo yar maray axaadiid kaleo ku yar cadfanayd inay jirto ka horeysay taas ay tilmaamayso sababta wowdan keenaysa وأخbarnii marar kalenu soo aragna أنha qaalat caiشha waxay tihi أwl ma budiأa bhi rasuul الlahi salى الlaهu عalيه وsلم min الwaحي wasaaqa waa kaxeeyey adeeg waxaad eegtaa zuri intaynu wadano asxaabtiisun baa isbedbedeleysa markii hore yunus layri buu ahaa ninka xadiidka warinaye ibnu shaab kaba wariyey imikana yaa soo yimi macmar ibnu rashid baa yimi markaa wasaaqa waxay noqonaysaa markaa alxadiida macmar waa kaxeeyeyne isagii xadiidka bimili xadiidi yunusa xadiidkii yunus ee ibnu shaab kaba wariyeyna sheekh kale ka wada warinaya kii oo kale mid laba mid ah غayr anahu qaal wuxu h intay ku kala dunaayeen buu sheegaya fawallahi laa yuxzinuka allahu abada halkii laa yakzika ama yuxzika taas yuxzika ayaa halkan yuxzinuka ama yaxzinuka labadaba iyadoo tani way qabanaysaay ayuunbaa timo macnaa ilaahay dee kuma murugo gelinayo oo ku markaa kaama dhigayo mid murugood oo macnaa kuguma ridayo wax keena inaad murugooto laa yuxzinuka allahu abada wa qaala waxaanu yihi qaalat khadiijatu ay ibna cam halkii ay cami ka ahayd ayaa halkan maxaa dhacay waana si xaqiiqad ahayd tani aybna cam yabna cami wey in adeerkayow ismac min ibni akhayka وxadثnي cbdالملك بن شhعيب بن لyث qال xadثnي أbي عan jدي awowina waa lyث بن سعد qال xadثnي cqayr بن khالd imika eeg mcmr db cqayl baa yimi cqaylna waa aصxaabtii زhriye waaweynaa magaciisna waa sn msqrka cqayl qاal بن شhihاaب markaa cqayl ba wuxu hi بن شhihاaب wuxuu yihi سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم intii xadيiثkii hore aan la socon markaa riwaayada فرaجaca ilى khadيiجaةa yarjufu halkii bawaadiru halkaan soo maray yarjufu fuaadu waana islaansamayaan oo dee waa cabsi un waxaa keenay oo aad u cabsaday ayaa keenaya un labadabe waqtasala xadiida xadiidkiibuu dabagalay raadguru raacraacayo de bimili xadiidi yunusa wa macmarin xadiidkii yunus iyo macmar oo kale laakiin walam yadkur muu sheegin awala xadiidihima oo maxay min qowlihi awalu maa budiya bihi rasuul lahi salى الlahu alيه waslam naxwi arruya saadiqa intaa muu sheegin wataabaca yunusa yunusna waa ku raacay waa yunuskii hore calaa qowlihi fawalahi laa yukhzika lahu abadan halkii macmar laa yaxzinuka yuxzinuka ay ka haydaan ma yaxzinukaba n ayaa laa yukhzika lahu abadan ti yunus buu halkaa kuba raacay wadakara qowla khadiijata ka dambana muxuu kuba raacay qowlkii khadiija ay ibna cam taas ismac min abn khayr halkaa ay cami yunus kaba ahaa riwaayada isaguna macmar buu tan kuba waafaqsanaa وxadثnي abuلطاhiri waa xadيid kalan markaa imaka bilownay kaasi halkaasu inagaga hadhay qala أخbarana بن وهbi qala xadaثnii يunus qala بن شihaabi أخbaranii abu سلمة بن cabdالرحمن ayaa i waramay iبن شihaab waa halkii un lakin dee صxaabigina waa isbedelaya un xadiidkuna waa waxyigiiyo fadradiisii أنa jaaبir بن cabd للahi الأنصاriya وkana wuxuu ah min أصحaabi rasuuli الlahi صلى الlahu عalيه وsلم kana waxaa يxadiثu mid warama oo qaala wuxuu ihi qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa yidhi de marka waxaan tanna kuma xambaaray inuu rasuulka ilahi kaba maqlay ama saxaabi kaleu kaba maqlo waayo dee waktigan uu rasuulka ilaahay matalan horta isnama soo gaadin qisadee lakin de ama mar dambe u rasuulka ilahay arrinka kaba warramayo buu maqlay walxaal huwa yuxadiثu can fatrati waxyi isagoo rasuulka ilahay kaba warramayo waxyiga kala go-iisi oo markaa hore aayaadkaa hore soo degeen iqra ayaa dee bal waa kan culays weyna rasuulka ilaahay kuba yimi haddana si waxyigiina ugu xiisooda arrintiina uu qabatimaa muddo waxyi uu kala go-ay ee barhkood baaba muddo dheer gaadhsiiyo saddex sannadood iyo laakiin kolley ayaamun bay ahayd oo marsaas muddadaa dheer may ahayn e aqwaal dhowroo kalena way jirtaa inta aad ugaba yaryare yuxadi qaala fi xadiidi rasuulka ilahi haddaba xadiidkiisa wuxuu ku yidhi fabayna waqti ana anugu amshi aan socdo samictu waxaan maqlay sawtan dhawaaq baan min asamaai samada kaba maqlay farafactu ra'sii madaxaygii baan sare u qaaday faida lmalaku wuxuu baabad arkay malagii aladii malagaasoo jaa-nii ii yimi bixiraain xere igu yimi ayuun baaban arkay jaalisan xaariya isagoo fadhiya calaa kursiyi bayna samaai walardi kursi samada iyo dhulka dhulka udhexeeya isagoo halkaa ku fadhiya waana dhawaaqiisuu maqlay ayuun baaban arkay qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu yihi fajucistu minhu waa lay argagax geliyey cabsi baa layguma riday faraqan waa cabsi jucistuna waa rucibtu un markaa way iskuba dhow yihin faraquna ra-du marka lakala fadxiyo de waa cabsi bay noqonaysaa walo dee faraqu subxin aan lahayn waa faraqu subxi bay laba mid tahay taasi lakin dee kelimad ay u idaafaysan farajactu waan laabmay faqultu waxaan intan dib u laabmay oon gurigii dib ugu cararay zamiluni zamiluni idada idada fadasaruni dhar bay igu dadeen faanzla allahu tabaaraka watacaala lagama hadhine waxyigii baa yimi oo malagii baa u yimi wuxuu ilaahay igu soo dejiyey ya ayuha lmudasiru qum faandir rabaka fakabir wahiyaabaka fadahir warujsa fahjur kole aayaadka kutubu tafsir baa u laabmaysaan weliba kooda waasicna aad bay isaga sii ficanaysaa qurdubi amtaashi ya ayuha almudathir almudathir iyo almuzamir iyo almutalafif iyo waa isla wada macnoon oo waa kan dee isdadaya waa kan lahaa dhar iguba dada isduduubaya oo kale dharka isku dadayo qumka oo faandir udig dee cidda aan di imaan laba iman cadaab ugaba dig way warabaka rabbigaana fakabir weyne oo rabbigaana ecadimhu wanazih wey rabbigaana weyne wa hiyaabaka fadahir dharkaagana dahir oo dee nijaasiya anaasiya waxyaalahaasba kaba dahir se laguna fasir kutubu tafsir oo kale hiyaabaka fadahir manaa faqasir oo dee kuraamaha iyo waxa weya kaba sarraysiiyo ama yaanay dhaafin oo kale waayo haddii maradu dheeraato isbaalka iyo waxyaalahaasi nijaasiya waxyaalahaasabay qaadan karta bal taas iyo dee waxyaalo kalena siyaabka barhkood kuma fasira naftii inay tahay oo akhlaaqdii xumayd iyo waxyaalaha kaba dayn adig waa umuuro kutubu tafsir aad kaba helaysaan warujza rujsiga waa awsaantiisa ada xadiidka inooguba iman kollay dee qurada caamadoodna ama mucdamkoodna warijsa bay aqriyeen ra-da oo la kasriyo lakiin waa qira'adii kitaabka inaguba qira'ada naqaane waa xafsa qira'adiisii warijsa weeye qurada waxay u badan yihiin arijsa iyadoo la idhaah asalkoode arijsina shayga nijaasa iyo cadaabkiyabu u noqdaa imaka halkan tafsiirku waa inoo imanaya waa dee sababtii cadaabka ama sababtii waxyaalahaasi kuba imanayeen warujsa waa wixii asnaamtii fahjurka hijrood oo ka dheero oo kaba tag wahiya alawthaano waa tafsirkii waa la arka abusalama tafsirkii qaala wuxuu yihi markaa raawiya xadiidku jaabir baa warinaya uma tataabaca alwaxy rasuulka ilaahay dee isagoo markaa dabadeed waxyigii baa iska daba yimi oo batay markaa faxamiya alwaxy watataabaca si lafdiba aha waa batay وxdثnي cبdالملك بن شعيب بن lyث qال xdثnي أbي عن jندي qال xdثnي cqyل بن khالد عن بن شhهاaب qol أنه qاaل سمعت أbا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف weyna يقuل أخبرني جابر بن عبداللahi أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل xaal ku qowlaya رasuulka ilah bu kaba mقلay ثuma ftr الوحي رasuulka ilah baa mar dambe kaba waramaya arinkan inay jaaبir waa nin anصاaro reer madinae waxyigii baa go-ay oo kala joogsaday canii fatratan waa fatro muddu iga joogsaday fa bayna waqti ana anigu amshi aan socdo oo iska socdo qaari xero ma joogo markaasi dee magaaladiiba ayaa markaasuu maqlay sawtkaa uma dakara waa dee samictu sawtan min asamaa baa inoo horeysay intii dambe soo kaxeeyo uma dakara wuxuu sheegay mitla xadiidi yunusa xadiidkii yunus wax laba mid ah ee imika waxa weeyaan aan imika kaba soo baxnay غayr lakin anahu qaala wuxuu yihi fajuistu minhu faraqan xataa hawaytu ila ardi intaasuma dee ka horaba way nooguma jirtay fajuistu minhu faraqan way nooguma jirtay farajacti xataa hawaytu ilaa an dhacay waye ilى اlard naxdintii ayaaban dee hawaytu macnaa miltu ilى اlardi wayo saqatu dhulkii baaban kuba dhacay oo hawaytuna markaa wowdu way fadxisan tahay hawa ilى اlardi oo kale manaa saqada weeye haddii hawiya la idhaah hawiya iyo hawa taasi jacayl bay noqotaa waana tan masderkeedu dee hawan uu kuba yimaado oo wixii la doonaya ama la jeceliyo taasi iyo hawan lakin hawa yahwi oo kale waa dhacay manaa saqada ama waa hoobta iyo taasi iyo nazale iyo qaala wuxu uhi waqaala abu salamata abu salama wuxu uhi markii hore aynay waa ti aan ihi wahiya lawtaan tafsirka abu salama ale halkan baan kaga qaadanaynay warijsu ama arujsu mid kastaba alawthaan awthaanta weeye oo waxaan leeya kaba dheero qaala wuxuu yihi markaa raawiga xadiiska waaba jaabir uma xamiya waxyu bacdu waxyigiibaa batay xamiya waa isla macno tataabacadan buu la mid yahay waaba manaa xamiya kasra weeye nuzuulu wasdaada oo nuzuulkiisiibaa batay oo waa kulaaday haddii la idhaha xamiyat shams iyo wixii waa dee kulaylkeedii baa batay ama aad bay ukulaatay weye manaa waxyigii waa ziyaaday uu batay bacdu int intaa kadambaysa tataabaca israacraac iska daba yimi وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnي عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بhذا الاسناد نحو حdيث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى qولي والرجس فاhjر المdثر wa qبل أن تفرض صلاة intaan saلاada la fard yeelin bay ahayd وثiyaabka فdahirna kollay macaanideeda waa taan barhkood soo sheegnay kol wixii ziyaada aan kutub tafsira ula laamaysaan وهiy الأوثان marka waa rujigiiba ama rijsigiiba awsaanta wa qaala fajuistu minhu intaas kama qaala cuqaylu sidii cuqayl yidhi ee fahawaytu dan markaas iyobaan la socono taa horeba fajuistu minhu fajuistu minhu faraqan lakin intan baa ziyaado ahayd oo intii sidii cuqayl yidhi un baa isna riwaayadani ahayd cuqaylna riwaayada dambey tiisu ahayde sima hawaytu ay laba socotay وxdثna زهير بن حرب qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna الأوساعي qال سمعت waxaan mqلay يحيى أنصاري يqول isagoo يحyى الأنصاري ليحyى بن سعيد الأنصاري sألت abا سلمة abا سلمة weydiiyey أي القرآن qرآaنka kee kamida makiiba أنزla lasoo dejiyey qبل qرآaنka ayaadkee ama suuرadee baa loogu soo hordejiyey qاaل وuxuu yihi marka abو سلمة odhanaya يا أيهa المدثر يا أيهa المدثر bu ihi faqultu waxa hi aw iqra amase iqra o abu salama le waa yahay almudathir dee tu ninkuu yihi maya ama la dee ama iqra usoo horeyso faqaala wuxuu yihi marka abu salama sa'altu jaabira bna cabdillaahi ayu lqur'aani unzila qablo qaala ya ayuha almudathiru faqultu waxaa yihi abu salama ale isna su-aashaadoo kalan weydiiyo aw iqra qaala jaabirun uxadiثukum ma xadaثana rasuulu llahi salى الlahu عalيه wasalam adigu se qur'aanka waxa ugu soo hordegay un waa iqra saa nimakaba ya mudahirna de waa tan imika aman soo mara xadiidka jaabir warinaya waa kan un aan soo haynay bacda fatrati اlwaxyi ayaa ya ayuha mudahir ugu horeysay ama qabla dalik awaliyada mutlaqadii iqra weeye bal de xadiidkiisaabay taasi kuma sugnaydba malagii hore ugu yimi iqra kuba soo dejiyu marka dambe u arkay kaba cabsaday oo rasuulka ilaahay markaa dabadeedna tanaa soo degtee waa bacda fatrati اlwaxyi ama haddii kale de iyada taa horun baa soo horeysay marka wuxuu yihi jaabir uxadiثukum ma xadaثana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala jaawartu bxiraain waxaan ku ictikaafay jaawartu waa tan xataa ictikaafka naftiisa loo isticmaala waxaan la jaaray macnaha ku ictikaafay bxiraain oon halkaa ku nagaa shahran bil oona taani de waa bil waa malaalintii ugu badnayd rasuulka ilaahay dee markaa khalwadiisii falama qadaytu jiwaari markaan jiwaarkaygii dhamaystay ayaa nazaltu soo dhaadhacay fastabdantu badna alwaadi na dakaltu wey waan galay oo dooxii baan kusoo dhaadhacay dee markuu buurtii kaba yimi dooxii ayaan dhexdiisii soo galayba fanuuditu waa lay dhawaaqay fanadartu waan eegay amaami wakhalfi xaggayga hore iyo xaggayga dambe wa can yamiini wacan shimaali xaggayga midig iyo xaggayga bidixo falam ara axada cidban baan arag waana loo dhawaaqay rasuulka ilahi magaciisa waa loogu dhawaaqaya uma nuuditu waa lay dhawaaqay fanadartu waan eegay hareerihii baan eegay de waa intuu eegayey xaggii hore xaggii dambe dhinacyadii falam ara axada cidna maan arag uma nuuditu waa lay dhawaaqay faraa farafactu raasi xaggii samada ayuu baan eegayo faidaa waaba huwa isagii eg waa hore u arkay ma hadda imanka inay u cusub tahay waa malagii uu hore ugu arkay xero ugu yimi cala alcarsh waa sariir waa kursi waa tii laftigaa hore baan kuwa soo maray sariirta carshiguna waa sariirta la idhaha ama sariirulmelikba waa kursi korkii ama sariir korkeedu kuma sugan yahay waa kursi korkii filhawaayi hawadaa dhexe uu kuma sugan yahay halkaas yacni wuxuu ujeedaa jibriil calayhi salaam horaan u arkay de fa akhadatnii waxay qabatay rajfatun waa rajfo waa dee korbaday qarqarayo wada gariirayba waa gariir iyo rajfo yoma tarjufu rajul shadiidatun adag faataytu khadiijata khadiijaan u imi faqultu dairunii fadaharunii way idadeen fasabuu calaya maan bal si argagaxan iyo cabsadan ugaba tagtay biyo iguma shubeen faanzla allahu caza wajala ya ayuha lmudairu qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka fadahir lakin waxa leeyahy bacda fatrat lwaxy xadiidkii horaba inooguma sugnaa xadaثna mحamed بن msنى qal xadaثna cثman بn cmar qal aخbarana caliي بn mbaraki kole wkti ma haya raggan cusubna an yaحya بn abi kaثiiri bhada isnaadi waqaala bal suurtagaldii labadan imika aynaan hore usii arkayna casharka kale inaan ku yar bilownown qaala faida huwa jaalisu calىa carshi waaba malagii aan hore u arkay jaalisun inuu fadhiyo waayo ina riwaayadii hore bu uhi faida malku ladi jaءanii bxira waa xadiidkii jaabir bxirain faida huwa jaalisu calىa carshi bayna الsamaai wاlardi halkii uu lahaa fi lhawaayi uu lahaa wallah subxana wa taala ala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an la